asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan halkan waa dalsan kusoo dhawaada qodobada saaka ugu waaweyn xubin ka mid a guddiga loo xilsaaray qiimaynta deegaan doorashada labaad ee garbahaarey oo ku hrimay tallaabo ay qaadeen guddigaasi xiliiska guddida xulista ergooyinka kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ee lagu dooranayo magaalada boosaaso oo la shaaciyey guddiga doorashada maamulka galmudug oo maanta diiwaangelinaya musharaxiinta u tartamaysa lix kursi oo lagu dooranayo magaalada gaalkacyo xildhibaan hore cabdiraxmaan xaaji aadil iibi oo hambalyo usii horumariyey ninka qaadanaya kursigiisa oo sanado badan ku matalayay oo laga reebay sanadkan magaalada garowe waxaa ka daafurmay wadiga labaad ee waa shirka nabadeynta beelihii ku diriray deegaanka saax meegaag ee sangajibiye haween ku kulmay muqdisho oo ka walaacsan qoondada haweenka ay ku leeyihiin dhismaha baarlamaanka oo tobanaad galmudug oo qeeladhaan xoogan u dirtay heedaha caalamigaasi wax loogu qabto abaaraha ka jira deegaanada maamulkaasi wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn weerar ka dhaca dalka maraykanka iyo isla maraykanka madaxweynaheeda oo dhigiisa ruushka ku eedeeyey ee kalitaysnimo maadaama duulaan ku qaday dalka yugurayn
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqa wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo arbaco ah taariikhdan waxaay ku beegan tahay labada bisha saddexaad ee maars sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaad maqasheen qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo imankana kusoo dhawaada faahfaahinta ayagoo dhammaystiran oo idinla socodsiiya anigo cabdinaasir maxamed maxamuud axmed cali maxamed axmed haajir wuu farsameynayaa ay kusoo dhawaada waan kusii soconahay qodobada hordhaca warkeena saaka aad kusoo maqasheen xubin ka mida guddigii loo xilsaaray qiimeynta deegaan doorasho labaad ee maamulka jubbaland ee magaalada garbahaari ayaa ka hormay tallaabo shalay ay qaadeen guddigaas waa si uu ka tirsan yahay kadib markii xubno ka mid a guddigii wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble u magacaabay qiimeynta degmada garbahaari ee gobolka gadow oo uu horkacaya bukaati cumar dhigay ayna la kulmeen mas-uuliyiin ka socotay madasha wadahadalka soomaaliyeed ee arrintaasi ay ku kala fikir duwanaadeen xogyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleedda jubbaland kala mid ahaa guddiga qiimeynta degmada garbaharey ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday guddoomiyaha bukaata dhigi ay tahay mid aan sax ahayn guddoomiyaha guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland garbaharey tallaabada uu qaaday oo ah la kulanka hay-ado ka baxsan guddiga ayadoo aysan jirin wax kulan ah oo uu markaasi uu la yeeshay guddiga tani markii la magacaabay arrintan waxay caqabadu ku noqon kartaa howsha loo egmaday guddiga ayuu yidhi ibraahim aadan ibraahim xogyaha guud ee guddiga state ee jubbaland kalaaska soo kala dhexgalay xubnaha guddiga qiimeynta degmada garbaharey ayaana kusoo beegmay xilli lagu soo leegsugayo inay dhowaan ay tagaan degmadaas si ay qiimeyn ugu sameeyaan in doorasho lagu qaban karo degmadaasi iyo in kale si lagu qabto doorashada lix iyo tobanka kursi ee talla magaalada garbaharey ee gobolka gado halkaas oo maamulka jubbaland guddiga doorashooyinka u qaabilsanay sheegeen in ay halkaasi caqabado waaweyn ay ka jiraan haddii ay ahaan lahayn dhanka amniga iyo markaasi dhaqaalahaba taa oo markaa ay kasii daran tahay inaysan wax wadatasha ay ka lahayn ama markaas aysan ka arrimin gacantooda inaysan ku jirin gobolka gado gaarana degmadaasi garbaharey liiska gudida xulista ergooyinka kuraasta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee lagu dooran doono magaalada boosaaso ayaa markaas la shaaciyey eeda sulaymaan xuseen alcadaala ayaa faahfaahinaya
guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland ayaa shaaciyey magacyada odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee soo xulaya erkada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka oo ay deegaan doorashadu tahay magaalada boosaaso qoraal ay soo saareen guddiga doorashada ayaa waxaa lagu sheegay in iyaga uu fulinaya waajibaadka qaran iyo heshiisyadii madasha qaranka sidoo kalena raacaya habraacyadii doorashada ay soo gudbinayaan liiska guddiyada xulista herkooyinka kuraasta golaha shacabka doorashada lix iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee boosaaso taala ayaa waxaa lagu wadaa inay kala dhacdo maalmaha shanta iyo lixda ee bishan maarso sida ay horey u shaaciyeen jadwalka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedyada puntland maamul goboleedyada ayaa si dartar leh u wada qabsoomidda doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dalka xilli wakhti cusub lagu daray soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka iyagoona wakhtigaasi uu goog yahay shan iyo tobanka bishan maarso
baasaan cadaala xildhibaan hore cabdiraxmaan xaaji aadan iibi ayaa ah waxa uu markaas hambalyo usii horumariyey ninka qaadanaya kursiga oo uu sanado badan ku matalayay reerkiisa iyo shacabka soomaaliyeed oo sanadkan uu doonayay inuu mar kale u tartamo hase yeeshee maamulka koonfur galbeed ee gebi ahaanba ay ka cirib tireen u tartamidda iyo inuu markaa isku soo sharaxo rofeor iibi ayaa ahaa waraysi uu siiya dalsan uga hadlay sida uu arko kursiga in markaa shaksi kale loo xiro islamarkaana uusan sanadkan ahayn tartamayaasha kursiga oo in badanba uu kusoo fadhiyey waxa uuna sheegay inay tahay qor isku dhiib islamarkaana uu u hambalyeynayo maadaama uu yiri uu markaa ka mid yahay reerka u sharaxan kuraasta ninka ama kursiga ninka doonayana maamulka koonfur galbeed dharabaan uu yahay mid markaas ehelka ah uuna soo dhoweynayo tallaabada maamulka ay qaadeen siduu hadalku dhigay
sax waaye waa wiilkeyga waa wiil daaeer u ahay doctor jaamac taqlacbas kursiasagaa kulleeto ilaahi subxana watacaala markaasaa bixiya asaga hadda kulleeto ku soo baxay waxaan u rajeenaya subxana watacala inuu ku guuleysto beri dambe markii doorashada la galo dilaanaa laga noqdo waa qolyo hor dhaca waaye waana aaminsanahay ragkii dooranaya kulligood abdillahi inaad qolkii boqol dhibaato kulleeto kama imaanaya insha allahu tacaala annagana waa garab taagannahay waxaan rajeenayaa intaan ummadda usoo qabanay iyo inta naga naga mataqaana hallowday isagii mataqaana meesha aan gaarsiiyey inuu si dhamaystira abdillahi inaad waxayska markay bedelay dee doorashadiisa lagama dhigo doorasho dadban waaye marka mar haddii dadban tahay qofkii loo xiro ubaa mataqaanaa qaadanaya soo maa haddii wax lagu tartamaayo oo furan oo mataqaanaa xildhibaanada ay ku tartamayaan maaha marka qofkii markaas loo garto oo la yidhaahdo adiga ayaa mataqaanaa iyo manxiiskaada la imo ubaa la siinaya maya maya maya maya saacadna lagugu sheegayo laakiin nimadu haddii mogtahay lasoo saaray liiskii ee dhaqameedyada ee qofka oo tartamaayo oo isqoranayo haddii haddaad oday dhaqameedkaada meesha isku jirin ilganay kugu jirin macnaheedu waxaa waaye marka maba tabi kara sooma abuusan kuwa xirneen baasha wax farmaajo iyo iyo ku xiran iyo madaxweyne nafta gareyn iyo waxaan ahayn calafka rabbi waaye ilaahay agtiisay kasoo dhamaatay mar haddii ilaahay agtiis kasoo dhamaatayna sabab inaa u sameeya mar rabo idhaahdo hebel baa tiidiya hebel baa ogolaada midna mar rabo idhaahdo haba yaraatee haba yaraatee haba yaraatee
rofeor cabdiraxmaan xaaji aadan iibi xildhibaan ka mid ahaa kuwa tobnaad ee baarlamaanka wakhtigiisu dhamaaday ee soomaaliya iminkana doonaya u tartamidda kursiga markaa hadda uu ku fadhiyey kuwa tobnaad ee baarlamaanka soo socda hase yeeshee sanadkan gebi ahaanba markaasi laga reebayo kaasi ahaa il waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho soomaaliya oo kaga imaanaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan karaash ayaa magaalada garowe ka daafura wejiga labaad ee shirka nabadeynta beelihii dalitu ku dhex martay deegaanka saax meegaag iyo sangidibiye shirkan oo ah wejigii labaad ee beelaha u furma waxaa madasha beelahaasi ku sixnaa ama ogolaanshaha markaasi guddiga dhexdhexaadinta iyo iyagoo markaasi madasha lagu dheerinayay madaxweyne ku-xigeen raash ayaa shirka guul u hojeeyey iyo inuu markaas horsudo nabad iyo barwaaqo ku-xigeenka maamulka sheegay in ay garab taagan tahay eeismada dhaqanka iyo gudyada kala duwan ee arrinta ku horan islamarkaana ay juhudi gelinayso sidii nabad waarta loo heli lahaa soka madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddida labada dhinac u kala dardaarmay inay mas-uuliyadda iska saaraan nabadeynta beelaha walaala ah ugu dambeyntiina wuxuu ugu mahadceliyey ismada dhaqanka guddiga dhexdhexaadinta iyo gudyada horumarka ay ka sameynayaan xalxulidda shaqaaqadii ka dhacday deegaanada saax meegaag isan kadibe oo colaadooda ama diriirtooda sababtay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac taas oo ugu dambeyntii hadda asabta in dhinacyada laiskugu keeno islamarkaana xalkooda la galo maadaama wejihii labaadna iminka uu socdo natiijadana ay tahay mid aada u wanaagsan dhinaca kale leh guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa maanta waxaay bilaabayaan diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa lix kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadu tahay magaalada gaalkacyo guddiga siid ee galmudug ayaa doorashada kuraasa qabanaya shanta bisha maarch oo ku beegan sabtida waxaana la diiwaangelinaya maanta musharaxiinta u tartamaysa kuraasta ay kusoo beeraysa diiwaanka guddigan odayaasha dhaqanka ee beelaha leh kuraas ayaana dhankooda soo gudbinaya ergada doorashada kuraas askal ah hob iber iber hal hub eber saddex iyo toban hub eber toddoba iyo toban hub eber labaatan hub eber lixdan iyo hub eber boqol iyo kow guddiga ayaana saddex ka mid ah u xiray aqoondo dumara taa oo markaa walaac xoog leh ay ka muujiyeen dhinacyada qaarkaasi aqoondada dumarka ah markaasi lagu xiray ka mid ah kursiga lagu magacaabo ama kursiga jirskiisa hob eber saddex iyo toban oo markaasi maryan maxamed xuseen iyo sidoo kalenta hob toddoba iyo toban duniye maxamed cali iyo hob labaatan oo asna markaasi aqoondo aanraade hob lixdan ubah tahliil oo same waxaana dhammaantood markaasi qoraastaas lasoo gabagabayn doonaa diiwaangelintooda maanta si markaa ama maalmaha soo socdo si maalinta sabtidana markaa loo qabto doorashada golaha si shacabka baarlamaanka ee soomaaliya iyo koobi tobanaad oo markaas la filayo in magaalada gaalkacyo deegaan doorashada labaad ee ka dhacdo waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo dalsan guud soomaaliya kaga imaanayaa wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn dalka maraykanka ah waxaa laga sii waranayaa in halkaas uu ka dhacay weerar magaalada minneabolis ee dalka maraykanka saacadihii lasoo dhaafay waxaa dil toogasha ah lagu geystay qof la sheegay inuu guri jabsaday uu markaasi dhacayay kadibna qofkii guriga lahaa uu tugtay qofka toogashada lagu dilay oo aan weli la ashaacin magaciisa da-diisa iyo jinsiyadiisa ayaa la sheegay in uu guri jabsaday kadibna haweenaydii guriga lahayd oo qori filsiin ay dishay ninka sida warbaahinta gudaha dalkaasi maraykanka ay soo warleyso haweenayda guriga la dhacay lahayd ayaa markii ay aragtay burcadka rabay in guriga hado u digtay markaasi rasaas kor u riday dhowr jeer balse markii dambe go-aansatay inay si toosa ay toogato dadka markaa doonayay in gabi ahaanba gurigeeda waxay markaa u yaalna uu xarasho jidkan ee warbixinta la xiriirta ayaa ah mid cusub welina ma jiro waxa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriira sida ay wax u dhaceen iyo xaqiiqda dhabta ah ee la xiriirta qofkii la dilay isagoo kalena ma jiro waxaadala uu kasoo baxay booliiska magaalada minneabolis ee dalkaasi maraykanka ugu dambeyntiina dalka ruushka madaxweynaheyda fala dambeeya putin ayaa ah weli waxa uu wadaa duqeymaha ka dhanka ah ukrain xalaya ayaa la arkayay iyadoona gantaalo iyo madaafiici aada u culus lagu ridayay guud ahaanba dalkaasi ukrain si gaar ah caasimada iyo kiev waxaana markaas gantaalahaasi ka dhashay khasaare aada u baaxad weyn ruushka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka go-an tahay in uu markaa cagtamay gab ahaanba dalkaasi ukrain soo dhangiisa madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenskana uu qeeldhaan xoogga u dirayo reer galbeedka oo uu doonayo in garab ay siiyaan islamarkaana ruushka hal meel looga soo wajeeso lana dagaalamo inkastoo dhinacyada qaarkood ingiriiskana uu ra-isul wasaaraheeda uu sheegay in ciidamada british aysan dagaalka qayb ka ahaan doonin hase yeeshee cunaqabateynta la saarayo ruushka oo dhan walba ah ayaana sii xoogeysanaysa islamarkaana geb ahaanba waxaa laga mamnuucayaa meel walba oo ruushka markaa reer galbeedka ay fadhiyo kala duwan ay ku lahaayeen warkiis waxnimana waana geesaad kala socoteen raadiha dalsina magaalada muqdisho qaarkana geesta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan madhelin warlixil yaabaha talalxil